shalay galab iyo markii afartii toban galabnimo ay aheeday ayaa ciidanka amisa magaala soo gashay markii magaala soo gashay qarax ayaa loo qarax ayaa loo beegsaday waan gartay marka qaraxii kadib maxaa dhacay qaraxii kadib efinderiya xaafid ah usoo degteen guri guri bay galayeen iyo weeley oo xiran dutaano iyo meelahaas inay dhacaan markii dhalinyarta ay arkaan inay dilaan a gurigeenay soo galeen waxay dileen aabaheeyi haweerkey iyo afar ani ay dhalatay lix marka idinka qoyskiina lix qof bay ka dileen ha marka wiilashan magacyadood bal wiilashan walaalahaaya la dilay mid waxaa la dhahaa cumar macalin iid midka kaleeto yuusuf macalin iidey midka saddexaad mid cali macalin iidey midka afaraad xuseen macalin iidey aaba oo macalin iidey la yidhaahdo iyo adeerka adeers xamadow waan gartay marka dadkani gurigay wada joogeen dhammaantood dhammaantood gurigay joogeen anagoo ninka haddaan qarnay gabar anagoo dhalataa la guursanayay maxaa ciidamada amison ku kalifay inay gurigiina iyadoo la iska joogo ay soo galaan ciidamadanaad sheegtay inay amison ka tirsan Waayo.
yihiin oo ay ay dad laayaan waayo waxay wa- waxba muubaxsan waxay jecel yihiin ba inay guryaalka ay galaano ama meel xeer xiran inay galaan oo waxa di oo di- dukaan hadduu yahay inay biligsadaan guri hadduu yahay dadkii ku jiraan inay oo ay laayaan wixii lacag ku jiraan inay qaataan waayo ma ma dhaafan iyaal ma dhaafan ay inay dilaanba ay usoo baxaanba adigu xilliga Ay.
dilku dhacaya ma gurigaad ku sugnayd ma xaasidahan ku jiray laakiin gurigay markaas waa ka dheeray afar boos anagaan ka jirin dadkii kale guriga ku jira ciidama ka badbaadiyay haa gabdho aan mid aan u dhalatiyo iyo gabdho kaleeto waxaa sida oo ami aan uu soo galeen inay oo meesha ay ku gambadaan intaas marka xooga waa la garaacay gurigay ka baxalle hor u baxa socda mid aan u dhalato halle oyaalkan yaris kolku ku xarayso muusalle geli kolkii ogaalka miyay dagaalameen een, walaalaha ama markii ay ciidamada usoo galeen maxaa ciidamada ku kalifay inay tallaabadan qaadaan ciidamada waxaa ku kiratay guriga ay soo galeen wiilashii ay fafadhiyaan ayagoo salaada duknaan nin walba kitaabkiisa uu wato maqrib ay dugteen kitaabkiisa ayagoo wataan ay soo galeen gurigii babaareen nin wiilashii meel ay fafadhiyeen meel ay fafadhisiyeen markii gurigii ay soo babaareen qof walba ay galeen alaabaha kala gediyadeen kadib waa soo baxeen waay waxay isdeen war nimankan inay shabaab ay yihiinbo video fiican otiibo shabaaba mau kulyahay maya shabaaba maahay si waay saddexay degaan saddexay ba iskuna noqdeen marka go-aan bay soo saareen inayba ay ay dhaafino ay dilaanbo marka maxay ka shaqayn jireen walaalaha mid waxau ka shaqaynaa kabaan hilib bau ka shaqaynaa hilib mid waxau ka shaqaynaa dhagax guryaalkuu dhisay mid waxau furneed biidito makaayo midna waxuu ka shaqaynaay kabaankabi waxau dhareeya biyo cabitaan afartaas sidaas ay ahayn marka ma- ayay guriga iska fadhiyay inay ilaah ilaah sugay anagay la sugay amisom saad sheegtay waxay ku doodayeen oo ama ay ay ay sabab uga dhigeen saad adigu sheegtay inay al-shabaab ka tirsanaayeen maxaad ku caddaynaysaa in aan walaalaha al-shabaab ka tirsanayn waxaan ku caddayn karaa walaalii inayba shabaab ahaynin wiilay watada inayba waxba oo qorsha ay ay- isla fulinin barnaamijkaasna barnaamijka ku ahaynin waan gartay aad baad mahadsan tahay bal haddaad odayaasha dhaqanka ee kula jooga aada iigu dhiibtid anaga ana- anigu oday beeraley oo magaalada deganaan ahay bal magacaaga xuseen cismaan waa sugay waxaan waxaan caddaynayaa nimankaani nama soo marin waktigii etoobiyaanka noogu xumeed in dad masaakiin ahoo oday iyo wiil iyo gabarle intaa loo yimaado lagu laayo ma gurigooda hortiisa maalinta weydna taa midka xunaa dhacday waana ciidan ugandesa burundi ma ahan soomaali ma ahan waddan kale kama jiro wax haba yaraatee maamula magaalada marko kama jiraan oo dawladi kama jirto waan gartay laakiin idinku weli ma la hadasheen oo ma u tagteen ciidamada oo ma la fadhiisateen oo culayskan aad sheegaysid iyaga ma kala hadasheen nacam waxay yidhaahdeen annaga markaad shabaab la hadashaan ee ay naga daayaan qaraxaan joojinaynaa waxa aan wadno Ee, annaguna dad shabaab la hadli kara ma nihin mana naqaano shabaab waan gartay laakiin hadalkaa laftigiisa yaa idinku yidhi hadalkaa qofka idinku yidhi ma garanaysaan waxaa nagu yidhi ciidanka ciidan tal- taliyaha ciidanka amason ee magaalada marko waan goormay ahayd xilligu idinku yidhi Ee, maalmo ka hor wakti yacni aad- ee, laba isbuuc ka hor ayay ahayd dilkii dabu- arrintaani arrin cusub ma ahan waa arrin soo noqnoqota magaalada yacni daami ay uga dhacdaa maalin walbay ka dhacdaa marka ma aha wax oo maanta keliya dhacda nagu ah maalin dhaweed siddeed iyo toban qofoodaa la dilo dad beeraley iyo dad- inaad inaad ka warbixisaan aan moodayay oo aad soo dayseen ee, idaacaddiina waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa maxamed macalin iidey oo ismaaciil xuseen farjer uga warramayey kadib markii warar ka imaanayeen magaalada marka ay sheegeen in howlgal ciidamada amison ay ka fuliyeen magaaladaasi ay ku dhinteen dad rayid ah walow ciidamada amison twitterkooda ay ku baahiyeen inay arrintaasi baaritaan ku wadaan